maanta waxaa mar kale dib u dhacay kulankii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku baaqay in muqdisho ay isugu yimaadaan mar kale madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka si loo xaliyo muranka ka dhashay qabashada doorashada ee keenay dib u dhaca siyaasadeed iyo inay dhammaadaan muddaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalk soomaaliya dib u dhacan ayaa imanaya iyadoo shalay ay shaqaaqo ka dhacday magaalada muqdisho haddaba wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda soomaaliya iyo xaaladda muqdisho waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle shir lagu wada muqdisho inuu ka furmo labadii cishee lasoo dhaafay ee sideed iyo tobankii sagaaliyo tobankii bishan ayaa mar kale baaqday iska horimaadyadii ka dhacay magaalada ayaana sii adkeeya xaaladii adkeyd ee salka ku haysa arrinta doorashada cabdixakiin ciga oo ka mid a siyaasiyiinta muqdisho ku nool ayaa walaac ka muujiyey xaaladda amni ee magaalada iyo isku dhacyada hubaysan ee magaalada ka dhacay magaalada amniga iyo amni xumada ka taagan darteed baa sababaysa inaan la imaan karin waad la socotaan baraha media waad la socotaan magaalada airportkeedu uu xiran yahay international flightkii waa la joojiyey oo diyaaradihii waddanka ka baxayay soo gelayay way joogsadeen marka sidee bay u iman karaan markaa dad kale oo markaa siyaasadda danaynaya de hadduuba airportka xiran yahay marka eed dowladda la saari kara maaha oo la odhan karo iyadaa ka mas-uula eed mucaaradka la saari karana maaha nimanka maxaan ahay mucaaradka maamul goboleedan la saari kara maaha oo la odhan karo iyagaa iman waayey waxa weye xaalad amni baa jirta sidaa darteed waddanka meel laga soo galaaba ma jirto taasaa dib u dhigtay marka waxaan rajaynaynaa qolaha waxaa la rajaynayaa oo aan actually wanaagsanaan lahayd maxaan ahay iska horimaadka iyo tensionka ka taagan magaaladu inuu barorta dego oo qolada maxaan ahayey musharaxiintu ay tanshinka dejiyaan dowladduna jid tanshinka dejiso oo maxaa ahay mas-uuliyadii muuqato si loo furo mogtahay socdaalladii la yskaga gooshiyey waddanka gudihiisa ama diyaaradii ka imaanaya waddanka dibaddiisa dhayax cabdi kulmiyah bara jaamacadeed ayaa qaba in gacanka hadalkuu sii adkeynayo xaaladii adkeyd ee markii horeba salka ku haysa arrinta doorashada waxaan arkaynaa ama natiijadii ugu horeysa ama saameyntii ugu muga weyn ay keentay inay noqon karto cakirnaan kusii timid doorashadii marka hore waxaa muddo soo jiitamayay dhowr bee dhowr bilood ah in laysku afgarto doorashadii iyo qaabka loo qaban lahaa arrintaa marka waxay waxay waxay sii riixaysaa ama mataqaana dib usii dhigaysaa ama ay sii adkeynaysaa waddanku in uu ka dhacdo doorasho waxayna sii kala fogeynaysaa aragtidii ama mataqaana siyaasiyiintii iyo marka horeba isku hayay isku hayay arrinta doorashada iyo waddanka in doorasho ay ka dhacdo marka midda ugu weyn waa waxaan dhihi karaa oo inay tahay mid ah beesha caalamka ayaa si weyn ugu boorinaysa dhinacyadu inay ambaqaadaan wadahadaladii u dhexeeyey waxaase weli muqdisho aan soo gaarin madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland iyo galmudug kuwaasoo qeyb ka ah dhinacyada wadahadalka loogu yeerayo cabdulqaadir okey v o a muqdisho